Maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah ganacsatada suuqa Bakaaraha ayaa bilaabay olole nadaafadeed oo laga sameeyay suuqa weyn ee Bakaaraha magaalada Muqdisho. Ololahan ayaa loogu talagalay in dib loogu soo celiyo bilicda iyo nadaafadda suuqa Bakaaraha. Guddoomiyaha degmada Howlwadaag, Bashiir Cabdi Maxamed, ayaa ka warramay ujeedka ololaha nadaafadeed.
Waxaan ka soo shaqaynay u malaynayaa hadda waddadii oo isku xiraysay Balaagsii ilaa Baaruux intay Howlwadaag ku aadanayd ilaa waddada Mareexaanka. Haddana waxaan ka shaqeeyo haynaa waddadii isgoyska Bakaaraha ilaa Cirtoogta maadaama maalmihii ciidda nagu soo dhow yihiin qashinkuna uu aad u badan yahay inaan hadda ololihii nadaafadda sii bilowno waad u jeediin caawa ilaa toban kaarika ka badanaan ka raro haynaa xaggana toban kaarika ka badanaan ka soo rarnay insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan joogtayno ololaha nadaafadda maalmaha ciiddana insha allahu tacaala waa ogtiin suuqan weyn oo bakaaraha waxaa usoo dukaamaysi taga dadka xamar jooga intiisa badan oo caasimadda jooga qashinka ka soo bixi kara marka waa qiyaasi kartiin hadda waxa qashin gadaasheenna yaalla ilaa isgoyska yaalla waxaan u malaynaa ilaa caawa xataa uu ka bari inaan ka dhammaahayna ma aaminsani laakiin insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan daba joogno oo aan insha allahu tacaala ku dadaalno in nadaafad la helo haddii ilaahay raalli ka noqdo habeen dambe iyo habeenka sii xigaba inaan sidoo kale uga shaqayno insha allahu tacala haddii ilaa raala ka noqdo maadaama suuq weynahay ay tahay oo qashinkiisa oo aad u badan yahay maadaama malyan qof ka badan laga yaabo inay usoo dukaamaysi tagto marka insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in aan sii wadi doonno hawshaas insha allahu tacala haddii ilaa raala ka noqdo waa nisful iimaan nolosha qayb ka mida waay marka cid walbaaba waxaan leenahay in ay ku dadaasho nadaafadda ayaan aad iyo aad yani ugu soo jeedinaa insha allahu tacaala dadka qashinka waddooyinka dhigaana waxaan rabnaa hadda ka horna waa loo digay gobolka banaadir waa u digay qaybtiisa agaasimaha hadda ka horna annagoo ka hadlayna waa u digay mar kastaana in loo digo waayo waddooyinkay soo dhigayaan qashinka inta dukaamada ka soo qaadaan oo waddaday ay soo dhigayaan taas cidda lagu qabta marka waxaa ka yaalla sharci insha allahu tacaala sharcigaasay maray haddii ilaa raal ka noqdo ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey suuqa weyn ee bakaaraha ayaa kaalin ka qaadan doona quruxda iyo bilicda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya